subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab kadib duqeyn ka dhacday gobolka shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa kala dirtay guddiga doorashada lagu murunsadaa xilli kulan ay la qaateen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ciidamo fara badan ayaa xalay lagu arkayey waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho xilli dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemaya caasimada dalka faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya nabadoon caan ahaa oo lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose shacabka gobolka banaadir ayaa looga diiyay inaysan aqbalin hadallada xanafta leh ee ka soo yeeraya mucaaradka dowladda dhexe midooda murashaxiinta dalka ayaa la sheegay inay wadaan qorshe ay dagaal mar kale kaga qarxinayaan caasimadda dalka gobolka gado ayaa looga dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanna ciidamada ah maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda ayaa howlgallada ka wadaa deegaana ku kaysan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland iyo weerar khasaare dheliyey oo ka dhacay dalka maali waa subaxnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha afraad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaas waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkan iyagii oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay hordoogayaal ka tirsan al-shabaab kadib duqeyn ka dhacday gobolka shabeellaha hoose war qoraal oo lagu soo baahiyey dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeynta ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ay dishay saraakiil ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab duqeynta oo iska kaashanayeen ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka ayaa waxaa lagu dilay saddex horjooge oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab duqeynta ayaa maqrnimadii xalay waxay ka dhacday tuulooyinka tawakal iyo weliba waa ujundi oo hoostaga deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose sida idaacadda ciidamada qalabka sidee u sheegeen saraakiisha ciidanka xooga dalka ay ku sugan deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose horjoogayaasha duqeynta lagu dilay ayaa waxaa kamid ahaa qaalid cabdulaahi oo ah horjoogihii canshuuraha ee deegaanada hanti wadaag ee gobolkaas shabeellaha hoose iyo macalin yuusuf oo kamid ahaa horjoogihii amniyaadka gobolka shabeellaha hoose iyo horjoogo kale oo saraakiil kale oo inoo sheegay inay weliba gudbinayeen magaciisa ama weliba la sheegay in magaciisa ay aqoon weyeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dilkaasi u geystay saraakiisha ayaa intaas ku daray sidoo kale duqeynta inay ku dhinteen shan ka tirsan al-shabaab kaasi oo saraakiil leh iyo weliba ciidan ay isugu jiraan si kastaba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay duqeynta xalay ka fulayeen deegaanada tuulooyinka tawakal iyo weliba ujundi oo inay dileen saraakiil kor u dhaafaya lix ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo inta badan ka howlgali jiray gudaha soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose duqeynta ciidamada dowladda iyo weliba saaxiibada caalamka iska kaashanayaan ee ka wadaan gobolada soomaaliya siba gobolka shabeellaha hoose ayaa kusoo aadaya xili lagu guda jira bisha barakeysan ee ramadaan kuwaasoo inta badan al-shabaab fuliya weerarada ka dhankaaday dowladda federaalk soomaaliya xilli dowladda federaalk soomaaliya maalmihii u dambeysay gaashaan ku daruureysay weerarada ka imaanaya dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo iska caabin ay ku sameynayeen shabeellaha hoose ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacayay weeraray isdabajoogay iyo dagaalo toosa kuwaasoo u dhexeeya rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee ciidamada dowladda kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inta badan uu ka dhaco dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda waxaana inta badan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shacabka ku sugnaa deegaanada gobolka shabeellaha hoose ayaa maalmihii u dambeeyey kasoo qaxay deegaanadaasi maadaama ay sheegeen in dagaaladii ka dhacaya gobolka shabeellaha hoose uu gubay guryahoodii weliba hantidooda aysan haysan meel ay gabad kaga dhigtaan dhibicda roobka iyagoona ku sugan duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo maalmihii u dambeeyey dowladda weydiisanayay in lala soo gaaro gargaar dowladda soomaaliya ayaa kala dirtay guddiga doorashada lagu murunsanaa xilli kulan ay la qaateen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa kulan afura la yeeshay madaxdii guddiyada doorashooyinka heer federaal ee heer dowlad goboleed iyo guddiga khilaafaadka ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ugu mahadceliyey dadaalkii dheeraa ee muujiyeen dadaalada lixda bilood ahayd ee weliba ku shaqeynayeen guddiga ayaana ugu dambeyn kala diray islamarkaana loo sheegay in iyo wixii ay soo qabteen abaal looga hayo shaqo adagna ay soo qabteen guddigan oo lagu murunsanaa ayaa waxaana laga sheegay in gudahoodii ama goobahoodii ay iskaga laabtaan iyadoo xusid mudan tahay inay horay dowladda guddigan u dejisay hoteelo ku yaala caasimada magaalada muqdisho waxaa maadaama ay doorashada lagu kordhiyey muddo islamarkaana lagu wareejiyay guddiga madax banaan ee doorashooyinka islamarkaana la diray guddigan ayaa kusoo aadaysa iyadoo laba sano ay kaliya jibsan yihiin siyaasiyiin qaara lagu diray hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya waxaana si aada loogu dhaliilaya dowladda federaalk soomaaliya muddo kordhintii ay u sameeyeen golaha sharci dejiyaasha dalka waxaa la sheegayaa in golaha sharci-dejiyaasha dalka ay qaadeen tilaabo aan horseedi karin ama horseedi karta dagaal inuu ka dhaco caasimada dalka ee muqdisho iyadoo isku khilaafsan yihiin muddo kordhintan loo sameeyay hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya madaxdii hore ee dowladda federaalk soomaaliya ayaana diidan muddo kordhinta loo sameeyay hay-adaha dowladda sida maxamed cabdulaahi farmaajo ah madaxweynaha dalka ciidamo fara badan ayaa xalay lagu arkayay wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho xilli dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemaya caasimada dalka iyadoo maalmihii u dambeeyay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ay kacsaneyd xaaladeeda ayaa waxaa la soo sheegayaa in isgoysyada waaweyn ee magaalada muqdisho xalay lagu arkayay ciidamo fara badan oo boolis iyo weliba kuwa loo yaqaano haramcad kuwaasoo ay dowladda soomaaliya soo dhowbtay isgoysyada waaweyn ee magaalada muqdisho lama oga sabaha rasmiga laakiin ila xoogogaal ah oo ka agdhowa saraakiisha ciidanka oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu baarayo gaadiidka iyo weliba al-shabaab la sheegay in ay gudaha usoo galeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyagoo ciidamada dowladda foojinaan ugu jira sidii weeraro ay kala duwan ay kaga fulgin lahaayeen caasimada dalka ee muqdisho warar kale ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay la sheegay in ay ku dejinayeen xaaladaha magaalada muqdisho maadaama muqdisho xal shalay uu ka socday shir u dhexeeya balweynta hawiyo lagu sheegay in qalaas ay ka abuuri karaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo siyaasiyiin qaar ay aaminsanaayeen xalay ciidamada soo dhowbay muqdisho ee lagu afduubi karay musharaxiinta midowda murashaxiinta qaarkood oo xalay ka qayb galay shirka beelweynta hawiye ee ka soconayay mid ka mid ah hoteelada ama goobaha lagu qabto shirarka oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamadaana la sheegay in lasoo dhowbay magaalada muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyey waxay ku sugnaayeen isgoysyada waaweyn muqdisho sida lamber afar banaadir iyo weliba zoobe iyo weliba tarabuunka iyadoo la sheegay in isgoysyada waaweyn ee magaalada muqdisho siba dabka la sheegay in ciidamadan dowladda laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidano kuwaas ay ku baarayaan gaadiidka madmadow iyadoo laga cabsi qabay inaa weeraro isdaba joog oo ka dhaca caasimada dalka ee muqdisho iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan inta badan al-shabaab waxay weeraro ka fuliyaan caasimada dalka ee muqdisho maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaana ciidamada dowladii la haatan ay wadaan abaabule iyo weliba baaritaano badan ay ku ogaanayaan amana ku xaqiijinayaan amniga deegaanada waa amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo saraakiisha ciidamada dowladda ee hogaamineysa waa xaramacad ay noo sheegeen in ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in guud ahaanba ay gacanta ku dhigeen amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya burcad hubeysan oo dadka mobeelada ka dhacda ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay magaalada muqdisho ay kusoo bateen iyadoo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku raajoogaan burcadaasi xaafadaha ka dhacda mobeelada danyarta ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ila ka agdhow ciidamada xalay lasoo daadiyay isgoysyada waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weli ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ka dhintahaa burcadka ay kula dagaalamayeen dhac ay u geysanayaan danyarta ku sugan magaalada muqdisho iyadoo sheegay inay joojineen howlgalladan ka dhanka ay ka wadaan caasimada dalka ee muqdisho faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya nabadoon caan ah lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta horkanaya wararkan kelina gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay kusoo waramayaan in xalay nabadoon si aada looga garanayay gobolka shabeellaha hoose in lagu dilay xaafad ka tirsan degmada afgooye ee gobolkaasi shabeellaha hoose koox dhalinyaro ah oo bastoolada ku hubeysan ayaa waxaa la sheegay in nabadoonka ay ku dileen isaga oo hor fadhiya gurigiisa oo ku yaala xaafadda dhagaxtuura ee degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose allah u naxariistee nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray axmed maxamed mayow waxaana la tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka sida aadka ah looga yaqaanay degmada afgoy isagoo inta badan la sheegay inuu ka shaqeyn jiray nabadoonku isu keenidda dadka iyo sidii nabadda looga shaqeyn lahaa sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka u dhow marxuunka la dilay lama oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga ee loo dilay nabadoon axmed mayow sidoo kalena lama oga cidda rasmiga u dishay ee ka dambeysay dilka nabadoonkan oo ka dhacay xaafad ka tirsan degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose islamarkaana ay rag hubeysan ay rasaas ooda kaga rogeen marxuunka oo xilligaas fiidsanayay wararka ayaa sheegaya in ragga dilka nabadoonka geysta ay goobta isaga baxsadeen dilka kadib inta badan xiliyada habeenkii ah ayaa waxaa dilal qorshaysan gobolada dalka deegaanada ku yaala ka fuliya rag hubeysan oo aan heybtooda la garanayn kuwaas oo dilka kadib goobta isaga baxsada waxaana jirta in xiliyada qaar si aad ah loo beegsan jiray ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda kuwaas oo rag hubeysan ay dil u geysan jireen
aada wamaadsan yahay horyeena faysal cabdi faarax shacabka gobolka banaadir ayaa looga digay inaysan aqbalin hadallada xanafta lee kasoo yaraya mucaaradka dowladda dhexe soomaaliya tan iyo sideedii februaayo sanadka laba kun labaatan iyo kow markuu dhammaaday muxdi- madaxweyneedka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba waa mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba siyaasiyiinta u nugla siyaasadda soomaaliya waxay idin kulan u jeedinayeen madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay inuu ku dambeeyey ama ka dambeeyey muddo kordhin labayo tobanka bishan ay sameeyeen golaha sharci dejiyaasha dalkaana xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasoo sharci darro lagu tilmaamay qaraarkii ansixiyeen labayo tobanka bishan wasiirka hore ee gaadiidka ee cirka soomaaliya oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladii ugu dambeeyey magaalada muqdisho isaguna si aad uga hadlay hadanada xanafta lee kasoo yeeraya mucaaradka dowladda dhexe soomaaliya isagoo sheegin midowda murashaxiinta ay wadaan qorshe mar kale dagaal ay kaga qarxin rabaan magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud shariif sheecadan iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo mucaarada ayuu si aada ugu dhaliilay inay wadaan abaabulkanana sidii dagaalbeeleedyah mar kale kaga horin lahayn caasimada muqdisho soddon sano uu sheegay inay kasoo daashay abaabul dagaal wuxuuna uga digay in dagaal ay ka qarxiyaan caasimadaha dalka ee muqdisho iyagoo wada ilaa haatan sida uu sheegay abaabulo kanan ah in ay weerar ay ka fuliyaan magaalada muqdisho xilli uu sheegay in mudo- midowda murashaxiinta qaarkood ay u kala gooshayaan amana u kala gurayaan xaafado kala duwan ee magaalada muqdisho xilli uu sheegay inay abaabul kala wadaan magaalada muqdisho
horta shacabku hadduu mudaaraado iyo hadduu shiro iyo hadduu maaragtay xataa kelmado adag yidhaahdo wad saas weeye xorriyadda lagu sheegayo inkastoo ay fiican tahay mar kastoo la hadlayo qofka haddii xataa xorriyad u haysato xagga dowladda ama xagga constitutionka macnaheeda maaha inaad ilaahay ka haysato xorriyad inaad wax jaayfayso ma garata
waa gartay laakiin laakiin marka aan iska leexdo qofku marka ilaa inuu ka cabsado weeye runtii laakiin dhinaca kale markaan eegno dowladda waa la dhaliili karaa madaxweynaha waa la dhaliili karaa ra-iisul wasaaraha sidoo kale wax kastaa laga sheegi karaa xaq lagu leeyihin dadkaasu laakiin waxaan kula talin lahaa mar kasta ilaahayna in laga cabsado ee wax ummadda sii kala fogeynaya oo aakhare adduun midna ona socnayn midnamadana u socnaynba in la iska ilaaliyo lagana fogaado runtii wax la yidhaahdo gacankaadan iyo waxa la yidhahdo shebre taas baan ufiirinayaa laakiin anigu wixii si maaragtay nabadgelyo ah ku banaanbaxaya xataa hadday caraysan yihiin oo carahooda ay maaragtay ku hastaan anigu ma fogeynayo dadkaas ma garata wax xuquuq ay leeyihiin marka la eego dastuurka
isagoo sii hadlayay wasiirkii hore ee gaadiidka cirka soomaaliya ayaa waxa uu magaalada muqdisho ka hadlay kulan shalay ku dhexmaray beerweynta hawiye isagoo soo hadal qaaday hadalla xanafli ee kasoo yeerayay qaar ka mida mucaaradka dowladda dhexe sida midowda murashaxiinta dalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid a midowda murashaxiinta dalka oo qartaagaya kursiga ugu sareeya dalka haatan ku fadhiya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirada mucaarad u ah dowladda oo hogaamiya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ka dhawaajiyey dalabna hordhigay ganacsatada ku nool magaalada muqdisho isagoo ka dalbaday in dowladda federaalk soomaaliya ay d- ay ka jartaan canshuuraha ay siiyaan maadaama dowladda federaalk soomaaliya ay ku taagantahay canshuuraha ay ka qaado suuqa ugu weyn ee magaalada muqdisho ee bakaara waxuuna sheegay in cadaadis xoogan ay kusoo ori lahaayeen qaabkii kaga joojin lahaa canshuurta maadaama madaxweyne uusan ka eedahayn dowladda siyaasigan oo hadalkaasi soo hadal qaada ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed iyo weliba gursi bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay dantooda tahay in canshuura ay dhibaan maadaama lagu xaqiijin kara amnigooda iyo weliba dhaqaalaha lagu siinayo ciidamada amnigooda habeen iyo maalin u taagan sida uu sheegay wasiirka hore ee gaadiidka cirka soomaaliya isagoona uga digay shacabka soomaaliyeed in marnaba aysan raacin hadalada xanaftil ee kasoo yeeraya mucaaradkan uu ku sheegay in ay diidan yihiin dowladnimada iyo weliba qarnimada soomaaliya
midowda mashruuciinta iyo dadka kaloo mucaaradkaa iyo dadka dowladda dhaliilsan hadaladaad sheegaysa kuga qadaran bay lahaayeen shacabka soomaaliyeed way kala garan karaan waxa ay dandooda ku jirto iyo waxaysa ku jirin haddii canshuurta laga qaadanayay oo maxaa cabdullaahi farmaajo jeebka ku shubanayay ama dad kale ku shubanayeen dee xaq u maaha inay bixinay inay bixiyaan laakiin haddii loogu shaqaynayo oo magaalada caasimada ay ku shaqaynayso oo cumar furish iyo dadka magaalada dhalinaade iyo dad kale oo dhan ay ku shaqaynayaan oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay ku shaqaynayaan oo shaqaalaha dowladda ku shaqaynayaan oo ammaanka lagu sumayo oo wax kastoo qarankana mas-uul ka yahay maaragtay ilaa qarankii waa jiraa weliya lagu qabanayo taas waxaan u malaynaya shacabka soomaaliyeed baa awoodda iskale inay daadgareeyaan inay astaahilaan inay bixiyaan iyo in kale inay isbedeleen eh, adeegyadii loo qaban jiray bulshada inay wax iska dhigeen iyo in kale ilaa maogta canshuurta waxaa weeye wax lagu qabto adeeg bulsho oo nidaam kasta ku dhisan yahay haddii adeegyadii loo qaban jiray aan la qabanayn oo dad jeebka isaga shubanayaan way arkaan isbedel dhacay wixii ka dambeeyey february eh, sideedeedii xaggii serviceki iyo xaggii dhaqaalihii iyo xaggii maaragtay ciidamadii iyo kulli hadda markaa khiyaab bay leeyihiin ay yidhahdaan dee adeeg ma haysano haddayse adeeg yeelahayaan hadalkaas ah canshuura siinina ninkaas wuxuu iska noqonayaa dee xalaantii suuqa taalla oo kale ma garata
hadalkan siyaasigan ayaa wuxuu si aada ugu soo yeerayaa ama kusoo aadaya xilli maalimii u dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho ee kacsaneyd iyadoo dhis- ay dhaacayeen banaanbaxyo abaabalo looga soo horjeeda madaxda mudaxileedkooda uu dhammaaday ayaana waxaa si aada abaabulkaasi uga qayb qaadanayay qaar ka mid a midowda murashaxiinta siyaasiyiinta qaar ee weliba nabadoono si aada u taageers ama si aada uga soo horjeeda sida la sheegay siyaasadda maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaana la sheegayaa in ilaa haatan ay magaalada muqdisho ay ka socdaan abaabul dagaal ah oo ay sameynayaan qaar ka mid a midowda murashaxiinta mucaaradka kaasi oo doonaya kursiga ugu fadhiya maxamed cabdulaahi farmaajiyada shacabka soomaaliyeed si aadana looga digayo in marnaba aysan aqbalin hadal walba oo kasoo yara mucaarad dowladda dhexe soomaaliya iyagoo lagu sababeeyey in ay diidan yihiin kursiga labada sano ee loogu daray hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya gobolka gado ayaa looga dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab intii loo xili lagu geli jiro bisha barakeysan ee ramadaan gobolka gado oo deegaanadeeda ayaa maalmihii u dambeeyay wax dhaqdhaaq ciidan ka waday ciidamada dowladda federaalk soomaaliya korneyl cismaan sheekh cabdi qarax abandulaha guutada lixaad ee gobolka gado ayaa kulan isxogwareysi ah waxauu la yeeshay saraakiisha ciidanka qalabka siga ee ku sugan degmada balaxawe ee gobolka gado dhankale abandulaha ayaa kormeer ku sameeyey daafac ay ku sugan yihiin ciidamada oo ah aago isagoona kormeeray ayna ku weeliyanayeen taliyaasha ciidanka kumaandooska gorgor ee ku sugan gobolka gado kabtan liibaan iyo taliyaha ciidanka xoogga horgala degmada balaxaawe ee gobolka gado karnal xidig kormeerka kadib ayay saraakiisha lagu imaday kulankan guudka ee kaas oo lagu falanqeynayay amniga magaalada andula ayaana ka warbixin kooban ka dhageystay saraakiisha xukumaysay ciidamada qalabka sige ee ku sugan degmada balaxaawe ee gobolka gado ugu dambeynna abaanduulaha iyo saraakiisha ciidamada qalabka sige ee ku sugan balaxaawo ay isla soo qaaday sidii loo sii xaajin lahaa dardargelinta lahaa amnigana guud ee magaalada isagoona sheegay in taliyaha in ah, al-shabaab ay gobolkoodu dhacay ay uu sheegay in ay ah, sida la sheegay ay wadaan weerar ay ka furin karaan ah, deegaanada iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee gobolka gado in laga hortago isagoona ciidamada dowladda ugu baaqay inay sii xoojiyaan howlgallada ka dhanka dagaalyahanada al-shabaab dhan kale abaanduulaha ayaana sheegay in ciidamada dowladda looga baahan yahay inta lagu jiro bisha cibaadada ay weeraro kala duwan al-shabaab ku qaadaan sidii looga sifeyn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka gado isagoona sheegay in habeen iyo maalin ciidamada dowladda ay u taagan yihiin sidii garab u siin lahaayeen weliba u daafici lahaayeen shacabkooda ku sugan magaalooyinka waaweyn ee gobolka gado taliyahan ayaa soo hadal qaaday wararkii u dambeeyey ee ka soconaya ama weeraradii u dambeeyey ka dhacaya gobolka gado siiba duleedka degmada balaxaawe ee gobolka gado kuwaas ay sameynayeen ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gado waxauna sheegay inay laatan wadaan qorshe ay mar kale ay al-shabaab kaga sifeynayaan deegaanada maamulka gobolka gado ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka wada deegaano ku kaydsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qowqaani iyo birta dheer oo ka wada tirsan ah gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya la sheegay kuwa maamulka jubbaland in ay wadaan howlgallo ka dhana al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lala xiriinay ayaa inoo sheegay in haween habeen iyo maalin uu socdo howlgallada ka dhanka al-shabaab kuwaasoo lagu xaqiijinaya amniga deegaanada maamulkaasi wuxuu sheegeen in ay al-shabaab inta badan weeraro ka fuliyaan deegaanada gobolka waa gobolka shabeellaha waa gobolka jubbada hoose waxauna sheegay in haatan ay wadaan sifeyn al-shabaab ay kaga sifeynayaan deegaana ku keysan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose al-shabaab ayaa labaatan kilomitir waxay magaalada kismaayo kaga beegan yihiin laba dhinac iyagoo sheegay in mar walba ay weeraro kala duwan ay ku qaadi karaan fariisimaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamulka jubbaland iyo kenya oo garab ah ay ka leeyihiin duleedka magaalada kismaayo iyo gudaha magaalada kismaayo waxaana inta badan al-shabaab u suura gashay in weeraro isdaba joog ay ka fuliyaan deegaano ku keysan magaalada kismaayo iyo xarunta gumayla gaarka maamulka jubbaland weeraradii u dambeeyey ayaa waxay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana sheegeen in saraakiil ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee ugurinta weeraraas halka ciidamada kenyana looga dilay saraakiil ka tirsan ciidamada kenya walow mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ay inkasta markasta beeniyaan wararka sheegaya in ciidamada al- waa dagaalyahanada al-shabaab ay weerarada ka fuliyaan gobolka jubbada hoose ay ku dilaan saraakiil kenya mise dowladda mise maamulka jubbaland wararkan ka helayna gobolka jubbada hoose saaka waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo deegaanada ah cabdilla biroole janaali weliba deegaano kale kuhastan magaalada kismaayo ah ee gobolka jubbada hoose waxaana sheegay ilaa haatan in ciidamada dowladda aysan joojin howlgallada ka dhanka al-shabaab kuwaasoo looga sifeynaya deegaanada maamulka jubbaland al-shabaab ayaa inta badan waxay weerar ka fuliyaan fariisimaha ciidamada dowladda kuwa maamulka jubbaland iyo kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana sheegay inay inkastoo weeraradaasi ay fuliyaan ay ku dilaan saraakiil kenyana walow sheegay inay qariyaan maamulka jubbaland saraakiisha kaga dilaan kenya iyo weliba kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda somalaalka soomaaliya ciidamada dowladda iyo weliba kuwa maamulka jubbaland oo arrimaha iska duulaya ayaa waday howlgallo lagu weliba lagu saaraya deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulkaasi ragga tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan qaraxyo iyo weerar ka fuliya deegaano ka tirsan gobolkaasi al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weerar ka fuliyaan gobolada soomaaliya waxaana weerarkii u dambeeyey ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ay ku dileen saraakiil waa shacab danyara oo isugu goosheegay magaalooyinka muqdisho iyo jawaar kuwaasoo la sheegay in qarax ay yamiina ay ku aaseen wadada xidhiirsa muqdisho iyo jawaar iyadoo la sheegay inay ku jarmaadeen shacab gaaraya ilaa iyo toddobiyo labaatan qof iyo ulow dowladda federaalk soomaaliya aysan ka hadlin shacabkaasi markii dambena dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in gaari shacab leeyahay al-shabaab qarax kula beegsadeen inta wadooyinka xiriiriya muqdisho iyo jowhar ka tirsan gobolka waa ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka banaadir waxaana dowladda al-shabaab dhankooda aysan ka hadlin qaraxaas iyagoo aan sheegan mas-uuliyadda qaraxaasi iyadoo dowladda federaalk soomaaliya qaraxaasi weerarkaasi lagu dhibaatiyey shacabka ku eedeeyay inay ka dambeeyaan dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan weerara ku ah ciidamada dowladda ee ku sugan gobolada soomaaliya guud ahaan dhegeystayaal waan inta war wixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigo anas maxamed soomana maxamed aadan cabdulla socdaal alfaafar sameynaya cidoorka iyogu seego waxay dib uga daalcan karaan simbaniisa nabadgelya
baafin hooyo farxiye cabdiraxmaan maxamed waxay baafinaysaa wiilkeeda oo lagu magacaabo maxamed yunis lembo oo da-diisu ay tahay saddex iyo toban sano jir waxa uu kasoo lumay xaafadda madiine ee degmada wadajir midabkiisu waa maariin waana wiil gaaban oo cayilan markii cidi ugu wardambeysay waxauu watay fanaanad cad oo ku qoran nayg iyo sarwaal jeenis buluug ah haddaba cid alle ciddii aragti wiilka